بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى درسga inoo socdo oo ahaa shaksiyat almar'a almuslima ayaynu waxaynu qaadanaynaa dersigii labaad waxaynu ku dhex jirnay almar'a almuslima maca rabbihaa qodobka shanaad baynu ka bilaabaynaa oo odhanaya taxduru salaata alciideyn gabadha muslimaddaa waxaa waajib ku ah oo laga rabaa inay salaadaha ciidda ay soo xaadirto oo ka qeyb gasho dadka muslimiinta oo isugu soo baxaya farxadda iyo wanaagga iyo suruurka allihii subxaana qaadirka iyo diinta islaamka shareecada islaamku waxay ku karaamaysay gabadha muslimada way karaamaysay waxayna ka dhigtay oo ilaahay ka dhigay gabadha muslimada sida ragga oo kale fii cibaadati rabbiha mukalafatan fi cibaadati rabbiha inay waxa weye waajib ku tahay cibaadada ilaahay inay gudato oo waxa weye ay la timaado wa ragaba fi xuduurihaa ilaahay nusuufta shareecada islaamka oo nebiga axaadiistiisana waxay tarkiibiyeen oo jeclaysiiyeen gabadha muslimada inay soo xaadirto waxa weye ciideynka oo weliba waajib ah oo nebiga calayhi salaatu salaam axaadiistiisa ay caddaynayso inay waajib tahay haddaba gabadha muslimada waxay ka qayb gelaysaa ciidaha iyo wanaagga tashhadu alkhayr wa dacwat almuslimiin waxay kala qayb gelaysaa dadka muslimiinta khayrka iyo wanaagga ay samaynayaan maalinta ciidda baryada ay ilaahay baryayaan ayay kala qayb gelaysaa haddaba waxaa arkaysaa marka axaadiis badan baynu ku soo aroortay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam caddeeyey oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ay werinayaan inuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam inay soo baxaan dumarku maalmaha ciidda ciid alfidri wa ciid aladxaa labada maalmood oo ciidda ramadaanku markuu dhammaado ciidda la samaynayo iyo waxa weeye maaragtay xajka la gudanayo xataa nebigu wuxuu amray inay soo baxaan gabdhaha yaryarka alcawaatiq la yidhaahdo alcawaatiq ay alfatayaat albaaligaat waa gabdhaha baaluqa ah oo dhalinyarada ah oo yaryarka ama weliba aan gaarin buluuqi laakiin u dhow oo kurayada ah inay soo baxaan wadawaat alkhuduur iyo kuwa waxa weeye makhabiyooyinka ah oo waxa weeye guryaha ku jira inay soo baxaan kuwa yaryarka kulli inay soo baxaan xata alxuyad ilaa uu nebigu ka amray xataa sida axaadiista inooga caddaan doonto kuwa xaydka qaba xataa inay kasoo qayb galaan laakiin wuxuu amray inay ka dheeraadaan inay markuu nebigu yihi soo baxa ee yactazilna salaa salaada inay ka dheeraadaan ayaa la amray ayna kana qayb galaan khayrka iyo dacwada muslimiinta haddaba waxaynu soo qaadanaynaa bacd alaxaadiis oo ina tusinaysa waxa weeye inay waajib tahay oo xataa ku caddaynaysa bacd alalfaad axaadiista qaarkood ay caddaynayaan inay xataa dumarkii qaar weydiiyeen oo yaraadeen gabadhii aan jilbaab haysan maxay samaynaysaa markaa uu nebigu yidhi ay ha ka soo qaadato walaalaheeda kale oo muslimaadka gabdhaha mu'minaadkaa jilbaab ha ka soo qaadato oo waxa weeye ha soo isticaaraysato oo waxa weeye marnaba ka tegin salaadii ciida wa fii dalika xadun calaa xuduuri salaati alciid likulli nisa waxay taasi kutusaysaa marka nebigu inuu ku boorinayey gabdhaha muslimaadka inay kasoo qeyb galaan ciidda iyo wanaagga lagu hayo oo waxa weeye maalintaas wanaagga iyo damaashaadka inay kala qeyb galaan muslimiinta oo dhan arrintaasna marka waxay kutusaysaa dadka muslimiinta wanaagooda iyo isku xirkooda iyo wanaagga loo baahan yahay maalmaha in lala yimaado haddaba axaadiista ayaan qaar soo qaadanaynaa dad badan baa waxaa arkaysaa tasaahul ku samaynaya oo moodaya ciiddu inayna waajib ahayn oo iska fududaysanaya oo waxa weeye bacd alculamaa xataa intay weydiyaan oranaya waa sunna ee waxa weye arrintaasi marka arrin saxiixa ma aha bal waxaan arki doonaa axaadiista markaan akrino inay waajib tahay calaa kulli muslim qof walba oo muslima rag iyo dumarba inay ciidda ka soo qeyb galaan facan an uma cadiyata radia allahu canha uma cadiyata alansaariya saxaabiyaddaa waxaa laga warinayaa waxay tiri amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuuna amray calayhi salaatu wassalaam an nukrija fi lciideyni inaan soo saarno maalmaha ciida alcawaatiq gabdhaha waxa weeye waa jamcu a jamcu caatiq waa gabdhaha alfatayaat albaaligaat waa gabdhaha markaas yaryarka ah oo baaluqa gaaray ama markaa uba sii dhow baaluqi labadaba waa lagu idlaaqaa labadaba waa lagu idlaaqaa ay kurayada gabdhaha dhalinyarada ah oo markaa weli la guursan in la soo saaro wadawaat alkhuduur kuwa u saaxiibka ah waxa weeye khuduurka sitriga ay macnaha kuwa makhabiyaadka ah oo la qariyey oo waxa wey iyagoo aan banaankaba usoo bixin in lasoo saaro wa amara alxuyada gabdhihii xaydka qabay wuxuu amray an yactazilna inay ka dheeraadaan musalla almuslimiin ay salaada inay ka dheeraadaan meeshii lagu tukanayay way imaanayaan oo musallihii iyo dhulkii lagu tukanay way imaanayaan laakiin waxay fadhiisanayaan gadaal oo salaadii iyaga ka qeybgeli mayaan oo salaaddii ma tukanayaan laakiin waxaa waajib ah inay yimaadaan oo waxa weeye ay kasoo qeyb galaan wanaagga iyo khayrka lagu hayo meesha dadka islaamka ay isugu yimaadeen haddaba marka xadiidka oo saxiixa oo imaamu muslim warinayo ayaa kutusaya inay waajib tahay gabadha muslimadda inay kasoo qeybgelayso walow xataa markaa xaydba ha qabto hadday xataa xayd qabto waa inay kasoo qeyb gashaa wanaagga iyo khayrka iyo ciidda wa canha aydan umacdiya waxaa laga wariyey sidoo kale inay tiri kunaa nu'mar waana la amri jiray alkhuruuj fi lciideyni waxa weeye in lasoo baxo oo ciidda loo soo baxo dumarka haddii aan nahay waana la amri jiray hadduu mar saxaabidu ay yidhaahdaanna waana la amrayna ay wax wax amri jiray ma jiraan ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mooye xilligiisii nebiga un baa wax amri jiray wlmukabiata wlmukhaba'ata ay macnaha almakhabiya tii la qariyey walbikra iyo gabdhaha yararka oo bikrada in lasoo saaro qaalat waxay tihi alxuyad gabdhaha xaydka qaba way soo baxayaan ya yakrujna way soo baxayaan wayna fayakunna khalfa annaasi dadka gadaalkooday ahaanayaan iyagu salaada ma tukanayaan oo waxa weeye yukabirna maca annaasi dadka ayay la takbiirsanayaan oo takbiirtii wanaagkay kasoo qeybgelayaan imaamu muslim baa werinaya waa xadiid saxiixa haddaba waxaa xadiidkaana kuu caddaynaya inaynan salaadii tukanaynin gabadha waxa weye xaydka qabta laakiin ay kasoo qeybgelayso khayrka iyo nicmada iyo wanaagga meesha lagu hayo dadka muslimiinta ay kala soo qeybgelayso wa canha aydan sidoo kale waxaa laga wariyey inay tiri amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an nukhrijahunna inaanu soo saarno fi lfidri maalmaha ciidda waaladxaa alcawaatiq waalxuyad wadawaati alkhuduur intaasoo dhan in la soo saaro ayuu amray nebigu ama gabar yar ha noqoto ama mid weyn ha noqoto ama mid xayd qabta ama makhabiyo kulli in lasoo baxo fa ama alxuyada kuwii xaydka qabay fayactazilna waxay ka dheeraanayaan alsalaa salaada un bayna tukanaynin wayashhadna alkhayra khayrkay ka qeybgelayaan wadacwat almuslimiin iyo waxa weeye wanaagga baryada muslimiintu wanaagga ay samaynayaan qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ihdaana laa yakunu laha jilbaabun mid annaga naga mida waxaa laga yaabaa inay jilbaabba ma haysato qaala wuxuu yidhi litulbisha ha ka soo xirto oo ha u xirto oo walaasheed ha siiso ukhtuhaa min jilbaabiha ay macnaha walaasheeda muslimadda oo waxa weeye dheeraad haysata oo dhar kala haysata ay markaa waxa weye ka maaranto dee ha siisa walaasheed oo waxa weeye ha kala soo qeyb galeen waxa weeye markaa khayrka iyo wanaagga imaamu muslim ayaa warinaya fi kitaab alciideyn axaadiistaas oo dhan waxaana loo baahaya marka ay kutusaysaa sida loogu dadaalayo oo gabadhi inay tiraahdo ma aniga jilbaab ma haysto xagga ma haysto dee adduunyadii kaleba waa loo baxaya oo intaa waa la socdaaye waa in loo baxaa maalmaha ciidda oo laga soo qeyb galaa dumarkeenna in badan baad arkaysaa oo waxa weeye moodayaba inayna waajib ahayn waxa weeye salaada ciidu xadiid kale oo waxa weeye imaam imaam albukhaari uu warinaya fi saxiixi ayaa waxaa laga warinayaa can xafsata binti sirin gabadhii caalimada ahayd oo diinta aad iyo axaadiista looga wariyo oo waxa weye maaragtay saciid ibnu sirin iyo la dhalatay oo caalimada ahayd ayaa waxay leedahay oo xadiidkan ka warinaysaa waa xadiid dheer oo imaam albukhaari baa warinaya waxay tiri gabadhaas kunaa namnacu waanu u diidi jirnay marka basra iyo halkaasay joogtaayo waa qof damoodee taabiciyada waxay tiri waxaanu u diidi jirnay cawaatiqana ay gabdhaha yaryarkaa inay u soo baxaan waxa weye maaragtay ciideynka faqadimat waxaa soo gashay imra'atun gabar baa timid oo waxaweye gabadha magaceedii sida xaafid ibn xajar uu ku cadaynayo waxa weye fatxilbaariga wuxuu leeyahy mehelin gabadha magaceedii gabadhaa soo gashay laakiin riwaaya sida xadiidku caddaynayo umu cadiya walaasheed ayay ahayd wuxuu yihi markaa faqadimat imra'atun ayay tiri fanazalat qasra bani khalaf qasra bani khalaf waxa weeye waa bilbasra ayuu xaafid ibn xajar ku caddaynaya inay basra ahayd meeshu waxaana loo tiiriyaa oo qasriga waa guriga weyn oo waxa weye dadka madaxda iyo waxaa degaan mansuubun ilaa dalxata dalxa ibn cabdillah ibn alkhalaf dalxata ibn cabdillah ibn khalaf alkhuzaaciy ninkaas ayaa qasriga loogu nisbeeyaa oo awowgiisa khalaf la ohan jiray marka wuxuu yihi waxaa loo yaqaana oo macruuf ku yahay bidalxata dalaxaat waa nin amiiradii iyo kamid ahaabu ahaayo sajistan iyo mar xataa waxa weeye amiir ka ahaa ninkaa markaa qasrigoodii oo waxa weye reer bani khalaf qasrigaa ay lahaayeen gurigaa weyn ayay degtay gabadhii safarka ku timid faxadatat gabardee diintii garanaysay ahayd markay arrintii maqashay in gabdhaha loo diido ayay waxay sheegtay xadiidkan can ukhtihaa walaasheeday ka sheegtay can ukhtihaa ay umacadiya bay xadiidka ka warinaysaa oo waxay tiri walaashay ayaa ii sheegtay wa kaana zawju ukhtihaa ay umu cadiya ninkeedu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu gazaa maca anabiy sala allahu calayh wasalam intay casharata gazwa laba iyo toban duulaan oo jihaad la galay ayuu umu cadiya ninkeeduna ka qayb galay oo nebiga raacay wa kaanat ukhtuhaa ay umu cadiya macahu fii sitti ghazawaatin lix duulaan oo la galay ayay umu cadiya ka qayb gashay oo raacday oo waxa weye jihaadka ku jirtay fa qaalat waxay tihi marka umu cadiya markaanu jihaadka galno annagu ma anu dagaalami jirin laakin waxaanu daweyn jirnay nudaawi alkalma ee aljarxa dadka la dhaawacay oo dhaawacu gaaraanu daweyn jirnay oo waxa weye aanu samayn jirnay oo waxa wanaaggaasaan la imaan jirnay wa naquumu cala almardaa wanaag baan u samayn jirnay oo hawlahooda aan u gudi jirnay haddaba markaa fasa'alat ukhtii annabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ayay weydiisay umu cadiya waxay tihi acalaa ixdaana ba'sun idaa lam yakun laha jilbaabun an laa takhruj annaga mid naga mid a haddii aynan haysan jilbaab oo aynan haysan jilbaab inay marka ay iska joogto markii la amray oo la yidhi soo baxa ciidda ayaa umacdiya waxay tiri ka waran rasuulka ilaahi o midii aan jilbaab haysan hadday iska joogtana qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi litulbishaa saaxibatuhaa waxaa maaragtay ha u xirto oo ha siiso walaasheeda kale oo muslimadaa saaxiibteed min jilbaabiha ay bacda jilbaabiha qeyb jilbaabkeeda kamid a ha siiso waltashhad alkhayr khayrka ha kasoo qeyb gasho wa dacwat almuslimiin dadka muslimiintaa baryadooda qaalat xafsa xafsa waxay tihi falama qadimat umu cadiya awel walaasheedaa soo hormartay basraa la joogaa walaasheed oo reer ansaarayd oo madiine ka timid baa timid saasay ii sheegtay bay tiri walaashay oo nebiga ka warisay markaa kabacdi ayaa haddana waxaa timid umu cadiya laftigeeda ayaa wakti dambe timid xabse binti sirin baa marka waxay leedahay markii ay timid umu cadiya ayaan weydiiyey haddana anaaba weydiiyeba fasa'altuha waan weydiiyey asamicti annabiy annabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ma ka maqashay xadiidka qaalat waxay tiri biabi nacam ay biabi wa ummi ay fidaahu abi wa ummi saxaabada dhaqankooda ahaa markay nebiga soo hadal qaadayaan inay yidhahdaan aabbaha iyo hooyadii baan ku furanayaaye waa kelimad ictiraama oo wanaaga oo xubi kutusaysa wa kaanat laa tadkuruhu ilaa qaalat ay macnaha nebigaba hadday soo hadal qaado calayhi salaatu wasalaam waxay odhan jirtay biabi wa ummi aabbaha iyo hooyadii baan ku furanayaa samictuhu waxaan maqlay yaqulu isagoo leh oo nebigu dhahaya liyakruja liyakruj liyakruja alcawaatiqu wadawaati alkhuduur wuxuu yihi iyagoo isagoo nebigu leh baan maqlay ha soo baxeen gabdhaha waxa weeye yaryarka iyo kuwa makhabiyooyinka iyo kulli ha ka soo qayb galeen waxa weye maaragtay khayrka walxuyab waliyashhadna alkhayra wadacwat almuslimiin wayactazilu alxuyadu almusallaa ay macnaha axaadiisii hore oo kale sida inoo sheegtay gabadha xaydka qabta way imaanaysaa meeshii laakiin salaadii ka qeybgeli mayso oo ma tukanayso waxaan ku imi bay tihi marka xabsa waxay tihi xabsata bint siraba waxay tihi qultu waxaan ku yidhi alxuyad oo midda xaydka qabtana maxay samaynaysaa qaalat waxay tii nacam way ka soo qeybgelaysa alaysat alxaa'idu tashhadu carafaat gabadha xaydka qabta miyaynan carafo ka qeybgelin oo macnaha xaj hadday gudanayso gabadha muslimadda ah markay xaj gudanayso haddii xaydku ku dhaco de waxa u banaan inay ka qeyb gasho oo acmaashii oo dhan samayso ifcalii maa yafcal alxaaji buu yihi nebigu samee waxa uu samaynayo qofka xaajiga oo dhan markay caaisha radiallahu canha xaydkii ku dhacay qofka xaydka qabo wuxuu xaajigu wuxuu samaynayo dhan samee ilaa keliya waxaad iska doonaysaa allaa tusalli walaa taduufii bilbeyt beytkana ha dawaafin hana tukanin marka waxay tihi maxay u imaan weyday carafada way tagtaa watashhadu kada wa kada ay mina wa musdelifa acmaashii xajkao dhan ba way samaysaaye de haddana way ka qayb gelaysaa imaamu albukhaari ayaa xadiidka isagoo dheer saa u werinaya wuxuuna ku tusinayaa oo waadix kaaga dhigayaa gabadha muslimada walow xayd ba ha qabtee inay kasoo qeybgelayso ciideynka oo ay waajib tahay wa fii riwaayatin oo imaamu albukhaari uu werinayo ayaa waxay ahayd qaalat waxay tihi kunaa nu'maru waana la amri jiray inaanu soo baxno ciideynka xataa gabdhaha yaryarkaa xataa nukrija min maaragtay albikra min khidriha gabadha bikrada oo makhabiyada oo gurigeeda ku jirta ilaa aanu soo saarno xataa iyo kuwa xaydka qaba laakin waxay tihi fayakunna khalfa annaasi ay kuwa xaydka qabay waxay ahaanayaan khalfa annaas fayukabirna bitakbiirihim way takbiirsanayaan wayadcuuna biducaa'ihim dadkay la ducaysanayaan yarjuuna barakata dalika alyawm wa duhrati maalintaas wa duhratahu waxay rajaynayaan barakada maalinta iyo wanaagga inay iyagana asiibto oo ku dhacdo oo waxa weeye wanaagga iyo dembi dhaafka iyo khayrka maalintaas inay iyaguna ka qayb galaan haddaba marka axaadiistaa waxay kutustay oo waadix kaaga dhigtay imaam albukhaari baa kaana werinaya ina fi hadihi alaxaadiis asaxiixa waxa weye axaadiistaa saxiixa waxaa ku jirta oo ku sugan daliilan waadixan calaa ihtimaami rasuul sala allahu alayh wasalam waxa weye nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu waxa weeye aad iyo aad ihtimaamka u siiyey gabadha muslimada inay waxa weeye shucuurkeeda iyo wanaaggeeda inay dadka khayrka kala qayb gasho ee aynan ku mashquulin guriga keliya waxaa la rabaa inay meesha ijtimaaca muslimiintu isugu imaanayso inay timaado waa qof waxa weeye caqli leh oo waxa weeye loo baahan yahay inay iyaduna wanaagga maalinta la sheegayo khayrka la isbarayo waxa weye ijtimaacu muslimiinka ay kasoo qayb gasho keliya waxaa loo diiday inay haddii ay xayd qabto inay tukato keliya amaa wanaaggii kaleo dhan way kasoo qayb gelaysaa haddaba marka markay saa uga soo qayb gasho oo wanaaggii iyo dacwadii iyo khayrkii o dhan u dhamaado waxaa markaa loo baahan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda inay dareento inay mas-uuliyad saaran tahay oo waxa weye say ilmaheeda u tarbiyin lahayd say waxa weye wanaagga iyo waanada qaadan lahayd khayrka ay ka qeybgeli lahayd ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay imaamka markaas khudbaynaya ama waxa weeye dadkii markaa amiir u ah asalku waxa weye ninka amiirka ah inuu khudbeeyo sida nebiga calayhi salaatu salaam ahaa sida abubakar ahaa cumar kulli waxa weye ninka imaamkaa inuu dadka ukhudbeeyaa la rabaa oo waxa weye wanaagga faro oo wacdiyo oo waaniyo haddaba markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey maalinihii ciidda markuu waxa weeye salaadii tujiyey oo raggii la hadlay oo wacdiyey oo waaniyey raggi iyo dumarkiina waa wada fadhiyaan oo waxa weye dee dumarkii gadaal bay fadhiyaan ayuu markaa wuxuu sameeyey sida xadiistan inoo caddaynayso soo socota inuu dumarkiina inta u tegey gaar u wacdiyey marka waxaa la rabaa imaamku maalintaa inuu dumarkana wacdiyo oo wanaagga u sheego imaam albukhaari iyo muslim waxay werinayaan cabdillahi ibn jaabir ibn cabdillahi iyadoo laga werinayo wuxuu yihi nebigan ka maqlay oo yaquulu oranaya maya jaabir ibn cabdillahi cadaba wuxuu leeyahay jaabir ibn cabdillahi baan ka maqlay oranaya ina nabiya sala allahu alayhi wasalam qaama yowma alfitri maalintii soonka iidiisii ayuu istaagay nebigu salaadii buu tujiyey dadkii markuu salaadii tujiyey buu u khudbeeyey markuu khudbadii dhameeyey ayuu intuu soo degey wuxuu soo aaday wa ata nisa dumarkiibu u yimid fadakarahunna waa waaniyey wa huwa yatakiu calaa yadi bilaal isagoo bilaal cuskan ayuu waaniyey marka wa bilaalun baasidun tawbahu bilaalna uu maradiisii fidiyey oo dumarku yulqii fiihi nisaau asadaqa dumarku ay sadaqaysanayaan oo oo sadaqo ku ridayaan qultu licadaa waxaan ku yidhi bu yidhi ey waxaa raawiga weye waa ibnu jurayj ibnu jurayj ayaa cadaa ka werinaya wuxuu yidhi cadaa baan waxaan ku yidhi zakaatu lfitri miya markaasuu yihi la ey waa sadaqo walaakin sadaqatun yatasadaqna biha xiinaidin ey zakaatu lfitri horaa loo bixiyey waayo zakaatu lfitriga waxaa la bixiyaa intaan salaada la tukan laakiin nebigu sadaqu amray inay wax sadaqaystaan oo wuxuu yihi waxaan ida arkay inaad naarta ugu badan tihiin ee wax sadaqaysta markaasa rasuulka ilahi maxaanu ugu badanay markaasuu wuxuu yihi waxa weeye takfurna alcashiira wa takfurna allacna nacladana waad badisaan waxa weeye raggiinana waad ku kufridaan wanaagga ay idiin sameeyaan haddaba marka gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay labadaa sifo oo madmuumka iska ilaaliso oo waxa weeye ninkeedu wanaaggu u sameeyana ayna ku kufriyin waxa weeye ayna iskana ilaaliso nacladda oo ayna badin qaala wuxuu yihi cada jaabir wuxuu yihi isagoo cadaa baa werinaya jaabir baa xadiidka werinaya lakin cadaa baa kasii werinaya tulqi lmar'atu fatakaha ay farantiga farantiyada waaweyn baa la yihahdaa fath waxa weeye khawatim weye waa jamcu fath waa khawatim waa khawatimta waaweyn oo farantiyada iyagoo halkaa ku ridaya iyo silsiladahoodii iyo waxa weye qultu waxaan ku idhi buu yihi licada ibnu jurayj baa oranaya axaqan waajib miyaa cala alimaami ninka imaamka alaan hadda aynu joogno an ya'ti nisaa markuu dhameeyo xiina yafruqu markuu khudbada dhameeyo inuu dumarka u tago waaniyo mawaajiba fayadakaruhuna inuu waaniyo qaala wuxuu yihi i lacamri ha waxa weye waa waajib wey waa dhaar weye ina dalika laxaqun calayhim waajib bay ku tahay wamaa lahum laa yafcaluuna dalika oo maxaa ugu sugan ay saa u samayn waayeen marka cadaa waxa uu leeyahay waxay waajiba qofka imaamka oo markaa dadka tujinaya oo imaamka inuu dumarkana waaniyo oo xaqa faro oo wanaagga faro ayaa waajib ku ah marka xaafid ibn xajar markuu sharaxayo qowlkaa wuxuu leeyahay culummadu qaarna waxay ku tageen inay waajib tahay qaarna waxay ku tageen inay sunno tahay qowlka markaa u dhow waxa weya adila inaysan waajib ahayn waayo nebigu ma amrine waa ficil walficlu laa yadulu cala alwujub ila bidaliilin aakhar macnaha istixbaab weeye oo sunno ah laakin waajib ma aha ilaa haddii uu ka tago waayo haddii la yihahdo waa waajib waxaa imaanaysa haddii uu ka tago waa dembaabaya xadiidkana imaamu lbukhaari baa werinaya fi kitaab alciideyn ayuu ku werinaya waa xadiis saxiixa laakin ficilka nabiga calayhi salaatu salaam laqad wacada rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fi hada alxadiis annisa dumarka ayuu ku wacdiyey xadiidkan oo waxa weeye u caddeeye wax walba oo wanaaga sidoo kale caba cabdullahi ibni cabaas baa werinaya oo waxaa ka werinaya daawus daawus ibn kaysan ayaa ka warinaya cabdullahi ibn cabas wazaada wuxuuna ku ziyaadiyey calaa dalika wuxuu ku ziyaadiyey tadkiiruhu iyaahuna bilbayca inuu beeco nebigu la galay dumarka maalintaa oo ballan ka qaaday oo ku adkeeyey oo cabdullahi ibn cabaas wuxuu yihi shahidtu salaata alfidri salaat alfidri ayaan nebiga xaadiray maca nabiy sala allahu alay wasalam wa abi bakr wa cumar wa cuhmaan fa kulluhum yusalliiha qabla alkhudba kulligood waxay tukan jireen salaada khudbada ka hor uma yakdub waa khudbayn jireen fanazla nabiyu sala allahu alay waslm nabigaa soo degey kaanii anduru ilayhi inaan eegayaad moodaa markuu ragga fariisinayey oo gacanta ugu ishaarayoo lahaa fadhiya uma aqbala uu soo qaabilay isagoo raggii dhex maraya xataa jaa'a annisaa ilaa uu dumarka u tegey wa macahu bilaal bilaal baa la socday faqaala nebigu markaasuu wuxuu yihi oo ku dul akriyey ya ayuha annabiyu ida jaءaka almu'minaat yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa ysriqna walaa yznina walaa yaqtulna أwlaadahuna wla yaatiina bbuhtaanin yftariinahu bayna aydiihina waarjulhina walaa yacsinaka fi macruufin fabaayichuna wاstakfir lahuna allah ilى akhir aaya aayaddaa oo loo yaqaan baycat الnisa ayuu ku dul akriyey ay macnaha ilaahay baa amray nebiga hadday mu'minaadkii kuu yimaadaan beeca la gal laakiin shardi waa inayna shirki beri ka noqdaan waa inaynan awlaadooda dilin waa inaynan zinaysan waa inaynan buhtaan la imaanin waa inay wanaagga kugu adeecaan ay macnaha dad muslimiina wanaagsan noqdaan aayaddaa markuu ku dul akriyay oo dhameeyey oo ay dhegaysteen oo macnihii bay fahmayaan waa dad caraba oo aan loo turjumaynin qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi antuna calaa dalika ay saas ma tihiin oo ballantaa ma qaadeen ciiddii baa la fadhiyaa dumarkii o dhan baa fadhiya faqaalat imra'atun waaxida hal gabar baa waxay ku jawaabtay oo tiri wuxuu yihi aan cid kala jawaabin ayaa waxay tiri nacam ya nabiy allah ballantaa waa gallay cabdullahi ibni cabaas wuxuu yihi ma garanayna hadda oo waxa weeye midday ay ahayd laakiin xaafid ibn xajar wuxuu soo saaray oo yihi fatxulbaariga ku leeyahay annaha asmaa binti yaziid ibn sakan alati tucrafu bikhatiibati الnisa wa kanat jari'atan gabar geesiyeed ahayd baa layidhi asmaa binti sakan waxaa loo yiqiineyaa la yihi khatiibadii dumarka iyadaa dumarka u hadli jidhay ba layidhi oo markuu nebigu wax weydiiye jawaabi jidhay oo waxa weeye wax weydiin jidhay nebiga oo waxa weye gabar waxay ahayd ba la yihi aad u geesiyadoo aan xaqa ka xishoon oo waxa weye maaragtay wanaagga aad iyo aad uga hadasha gabadhaas weeye ba la yihi gabadha jawaabtaa bixisay tiri nacam balantaa waanu qaadnay bes nebigu markaasu wuxuu amray inay sadaqaystaan oo bilaal goy intuu fidiyey wuxuu yihi halumma ksoo kaaleya oo ku shuba keena sadaqada fidyan lakuna idinkaad isku furanaysaan diyaabi wa ummi ay macnaha bilaal baa dhahaya ay macnaha naftiina naar kaga xoreeya waayo nebigu waatuu yihi calayhi salaatu wasalaam maaragtay wattaquu maaragtay annaara walow bishiqi tamra macnaha sadaqada iska iskaga xijiya naarta walow haba yaraatee markaasay waxay bilaabeen khawaatimtoodii iyo faraantiyadii iyo kulli inay sadaqaysanayaan oo waxa weye ay ku gurayaan waxa weeye go- iyo bilaal wuxuu kutusayaa marka xadiidka imaam albukhaari baa werinaya fi kitaab alciidayn baabu mawcidati alimaam annisa yowm alciid wuxuu kutusayaa marka inay waxa weye dumarku kasoo qeybgelayaan in waxa weye imaamku gaar u waaninayo inay dumarku sadaqaysan karaan dahabkooda iyo waxa weye silsiladahooda iyo waxa u xiran inay wax ka sadaqaysan karaan ayuu kutusaya arrimahaas oo dhan oo waxa weye ayuu xadiidku daliil u yahy haddaba marka shaki kuma jira nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu dumarka waaniyey oo ku wacdiyey meesha oo hor istaagay oo aan xijaab u dhexaynin oo waxa weeye uu wax walba oo wanaaga uu tusay oo waxa weeye beecadaa la galay waa arrintaas saxiixa oo waadixa weeye oo aan wax shakiya iyo waxa weeye wax khalada midna ku jirin wuxuuna kutusayaa arrintaasi diinta islaamka wanaageeda iyo samaaxadeeda iyo waxa weeye wanaagga ay leedahay jama in laga soo qayb galo waxa weeye salaada ciideynka wa fi hada daliil calى ahamiyati salaati اljamaca fi xayaati اlfardi wljama waljamaca ay macnaha fi lmujtamac inay salaada jamaacada la yimaado oo waxa weye ciideynka iyo jumcaha iyo laga soo qayb galo khayrka iyo wanaagga ay leedahay ba kutusaysaa dadka muslimiinta ay uleedahay qofka keligiisa iyo dadka oo dhan wanaagaas ayay uleedahay haddaba wa ida kana alislaamu lam yulzim ilmar'ata bixuduuri اljamaca fi lmasaajid islaamku hadduunan ku waajibin gabadha muslimadaa inay kasoo qeyb gasho salaadaha jamaacaadka sida ragga loogu waajibiyey laakiin waxaa sunno ah oo loo suneeyey oo u banaan sidaynu awal soo sheegnay inay kasoo qeyb geli karaan laakiin waajib kuma aha laakiin ciideynku waa ka duwan yihiin oo iyadu waa waajib laakiin hadday dumarku iyagu keligood meel intay isugu yimaadaan ay jamaaco tukadaan waxay sam way samayn karaan jamaacadii bay tukanayaan laakiin midda tujinaysa oo imaamka u noqonaysa bartankay istaagaysaa dhexda sida ay umu salama iyo laga wariyey caaisha iyo ay samayn jireen oo waxa weye maaragtay ibnu jawsi uu ku warinayo fi kitaabi axkaam annisaa uu ku warinayo waxay samaynaysaa dhexday istaagaysaa safka hore ee horeyna sida imaamka oo rag oo kale ma samaynayso haddaba axaadiistaasoo dhan waxay inoo caddaynayaan inay ciida ciideynka inay waajib tahay gabadha muslimadda ay waajib ku tahay qodobka lixaad baynu usoo gudbaynaa oo odhanaya hadday gabadhi salaadihii waajibka ahaa gudatay waxaa laga rabaa tusalli sunan alrawaatib waannawaafil sunanka rawaatibta sunanka labaa loo qaybiya alrawaatib ee joogta ah oo mar walba la tukanayo iyo annawaafil kuwa iska nafle oo sunana oo qofku markuu rabaan tukanayo markuu rabaan iska daynayo haddaba waxaa la rabaa gabadha muslimadda inaynan ku gaabsan salaadii waajibka ahayd keliya ay bal ku dadaasho inay salaadaha shantaa oo waajibkaa markay tukato inay haddana markaa ku darto salaadaha sunankaa khaasatan alrawaatib inay rawaatibta aada ugu dadaasho wa tusallii min annawaafil nawaafishana ay tukato wixii awoodeeda ka salaati duxa waxa weeye salaada duxada oo kale inayna ka tegin oo waxa weye barqadii ay laba ragcadood ama afar ragcadood iska tukato salaatuleylka oo kale waxa weeye maaragtay inay aada ugu dadaasho oy ilaahay ugu dhowaato waayo sababtu qofka bilow aamiga ah oo muslimkaa camalka uu samaynayo markuu faraa'ida uu guto oo waajibaadka guto laba arrimood baad ka helaysaa oo faa'iide ah sunanka aa ku dartid mar waa midoo ilaahay baa kugu jeclaanaya oo rabbigii subxaana qaadirkaa baa kugu jeclaanaya sida axaadiista soo socota inoo caddaynayso marka kalena waxaa lagugu dhammaystirayaa wixii nusqaan kaa galay salaadaadii waajibka ahaa oo waxaa sugnaatay nebiga calayhi salatu salaam inuu yihi awal maa yuxaasabu yowma alqiyaama qofka maalinta aakhira waxaa la xisaabinaya waxa ugu horeeya acmaasha assalaa salaadiisi baa la xisaabinaya salaadii hadday nusqaane gasho ayaa markaa waxuu ilaahay dhahayaa unduruu ilaa cabdi addoonkayga bal fiiriya hal lahu min atatawuc wax sunana na leeyahay oo waxa weeye loogu kaamilo waxa weye salaadiisa waajibkaa haddii marka qofkii uu markaas uu haysto sunan badanoo uu tukaday waxaa loogu dhammaystirayaa salaadihiisii waxa weeye maaragtay waajibka ahaa ayaa loogu dhammaystiraya sidaa daraaddeed baa marka waxaa la rabaa inuu qofku ku dadaalo inuu salaadaha sunankaa la yimaado oo uuna dayicin salaadaha sunanka haddaba marka salaadaha sunankaa ayuu qofkii la imaanaya amaa xubbiga ilaahay kugu jeclaanaya waxaa sugnaatay inuu nebigu yidhi maa zaala ilaahay baa wuxuu yidhi xadiisulqudsi weeye maa zaala cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil addoonkaygu ka zuuli mayo inuu iigu soo dhowaanayo waxa weeye sunanka nawaafisha acmaasha nawaafisha xataa uxibuhu ilaa aan jeclaado haddaan jeclaado fa idaa axbabtuhu haddaan jeclaado kuntu samcahu aladi yusmacu bihi waxaa noqonayaa ay waxa weye sida culamadu ku fasireen ay macnaha wax wanaagsan maayo wax xun ma maqlayo samcigiisii o dhan baa ilaahay ilaalinaya araggiisii baa ilaahay ilaalinaya gacantiisa ilaahay ilaalinaya wanaag un baa ilaahay waafajinaya walain sa'alanii haddii uu weydiisana laucdiyanna walain istacaadanii lauciidanna hadduu i weydiisto wixii weydiistaan siinaya hadduu i kaalmo weydiisto waan u kaalmaynaya hadduu i magan galo waan magan gelinaya hadduu marka xadiidkaas saxiixa oo imaamu albukhaari uu werinayo fi kitaabi araqaa'id waxa weeye baabu tawaaduc buu ku werinaya ayagoo waxaa kuu caddaynaya ilaahay inuu kugu jeclaanayo rag iyo dumarna waa isku mid wayatarattabu calaa haada waxaa arrintaa ka ratimaya marka qofkii ilaahay baa jeclaanaya haddii marka ilaahay uu jeclaado qofka xubbigaa ilaahay uu qofku jeclaado waxaa ka ratimaya in s makhluuquna jeclaado oo samaawaadka waxa jooga oo malaa'igta ay jeclaadaan kabacdi haddana dadka dhulka joogana ay jeclaadaan maxaa u daliila arrintaa xadiidkan soo socda can abi hurayra radi allahu canhu baa laga warinaya wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu salaam ba wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha idaa axaba cabdan haddii ilaahay uu addoon jeclaado dacaa jibriila jibriil buu u yeeraa faqaala waxa uu yihi markaa uu oranaya inii uxibu fulanan faaxibahu waxa weye anigu hebel baan jeclahaya adna jeclow qaala wuxuu yihi nebigu fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya marka waayo jibriil dee ilaahay buu adeecaya qofkuu jeclaado ilahay jibriilna waa jeclaanaya uma yunaadi fi samaa samaduu ku dhawaaqayaa jibriil fayaqulu wuxuu oranayaa intuu la hadlo malaa'igtii ina allaha yuxibu fulanan faaxibuuhu ilaahay hebel buu jeclaadaye jeclaada idinkuna fayuxibuhu wuu jeclaanaya waxaa jeclaanaya fa yuxibuhu ahlu samaa samada waxa joogo o dhan baa jeclaanaya ay malaa'igtaa jeclaanaysa waayo qofkii mu'min buu noqday khayr badan oo ilahay baa jeclaaday uma yuudacu lahu alqubuulu fi lardi dhulka ayaa waxaa loogu soo dejinayaa alqubuul ay almaxaba iyo wanaag iyo dadkii oo dhan baa qofkii waxa weye aqbalaya oo jeclaanaya oo wuxuu noqonayaa qof ahlu khayra oo la jecel yahay saa daraaddeed baad arkaysaa a'imat lislaam culamaau lislaam kulligood maanta waa la wada jecel yahay waxaad leedahay imaamu shaafici raximahullah imaamu axmed imaamu kada a'imadii o dhan baynu u ducaynaynaa saxaabadii baynu jecelnahay waa markii ilaahay jeclaaday ayaynu inaguna jeclaanay wa ilaa qof ilaahay neceb yahay qof mu'mina ma jeclaanayo waayo xadiidka qeybtiisa dambea kuu caddaynaysa wa idaa abqada cabdan buu yihi nebigu haddii ilaahay uu addoon u caroodo oo necbaado dacaa waxa u yeeraa jibriil jibriil buu yeeraa fa yaquulu ilahay wuxuu odhanayaa inii ubgidu fulanan hebel baan u carooday oo aan necbaadaye fa abgidhu adna u neb adna waxa u carood qaala wuxuu yihi nebigu fa yubgiduhu jibriil jibriil baa u caroonaya oo necbaanaya uma yunaadi fi ahli samaa samawaadka samada wuxuu joogay buu u dhawaaqaya qaala markaasuu wuxuu odhanaya ina allaha ilaahay yubgidu fulanan ilaahay hebel buu u carooday faabgiduuhu idinkuna u carooda qaala wuxuu yihi nebigu fayubgiduunahu way u caroonayaan iyaguna uma tuudacu lahu albagdaau fi lardi dhulka waxaa loogu soo dejinayaa caro iyo colaytan dadkii nacayaan oo dadkii u caroonayaan oo wuxuu noqonayaa qof xun oo dadkoo dhan ay necab yihiin markii lasoo qaado hadalkiisa aynan dadku u ducaynaynin oo la necab yahabuu noqonaya imaamu muslim baa werinaya fi kitaabi albiri waladabi wasila waladaabi wasila ayuu ku werinaya baabka idaa axaba idaa axaba allahu cabdan haddii ilaahay uu adoon jeclaado haddaba wuxuu kutusayaa xadiidkaasi inay waxa weeye marka sabab kuugu noqonayso xubiga ilaahay ilahay inuu ku jeclaado inay nawaafisha iyo sunanka iyo wanaagga markaad acmaasha saalixaa gudatid inay markaas wanaag iyo khayr kuu kordhinayso ilaahayna ku jeclaanayo malaa'igtu ku jeclaanayaan dadku ku jeclaanayaan in sunanka iyo rawaatibta la badiyaa la rabaa marka ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل همينكii buu nebigu tukan jiray xataa tatafaqara qadamaah ilaa waxa weeye lugihiisu ay dildilaacaan fatas'aluhu um lmu'miniin caaisha weydiin jirtay oo tiri rasuulka ilaahayo lima tasnac haada maxaad saa u samaynaysaa ya rasuul allah waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar iyadoo ilaahay kuu dhaafay oo kuu dembi dhaafay dembigaagii hore iyo kii dambe maxaad saa u samaynaysaa markaasuu nebigu wuxuu odhanayey oo ku jawaabayey afalaa akunu cabdan shakuura miyaanan ahaanaynin addoon shukri naqa oo waxa weye ilaahay hadduu ii dembi dhaafay de miyaanan marka shukri naqaynin oo waxa weye aanan la imaanaynin wanaag siyaadsanaynin shukran lilah maadaama ilaahay ii dembi dhaafay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa werinaya wuxuu kutusayaa marka xadiidkaasi qofka mu'minkaa inuu cibaadaadka badinayo inuu waxa weeye sunanka badinayo walow waxa weeye waajibaadkii o dhan hadduu gutay wax walba la yimid inuu sunanka badinayo oo salaatuleylka iyo wanaagga la imaanayo ayuu kutusaya maadaama nebiguba saas ahaa calayhi salaatu wassalaam saasay ahaayeen marka gabdhihii mu'minaadka ahaa saxaabiyaadkii ma ahayn gabdho ku mashquulsan keliya jikada iyo cuntada iyo ilmaha ee waxay ahaayeen gabdho mu'minaada oo ku dadaalaya cibaadaadka iyo wanaagga inay sameeyaan wa kaanat ummi lmu'miniin bal qaar aynu usoo qaadanno tusaale gabdhihii saxaabiyaadka ahaa iyo cibaadadoodii iyo wanaagay samayn jireen zaynab ayaa waxay samayn jirtay ummu lmu'miniin waa xaaskii nebiga ayaa waxay samaysay ba la yidhi salaada ayay tukan jidhay sunankaa oo waxa weeye ay aad u badin jidhay wa tutiilu salaata salaaday dheerayn jidhay qiraa'o badan bay ku tukan jidhay markay daasho marka ayay waxay samayn jidhay intay xarig ku xiratay laba tir dhexdood ayay markay daasho xariga qabsan jidhay oo dhiig intayna wax ka baqi inay dhacdo ama lulmooto oo dhacdo markaasay xariga qabsan jirtay si hurdada uga kacdo oy cibaadada usii badiso markaasaa maalin ka mida nebiga ayaa arkay arrintii markaasu wuxuu yidhi waa maxay xarigaan markaasaa loo sheegay markaasuu yihi fura xariga oo gooya oo arrintaa samaynina oo qofkiin idinkayda ka mida waxa weye saa yuu samayne waxa weye maaragtay ha tukado liyusalli axadukum nashaadahu inta aad firfircoon tahay oo soo jeedka iyo firfircoonida tuko fa idaa kasala haddii uu qofku daalo dee qacada ha iska fariisto ama xoogaa ha iska seexdo oo hurdadii si ay uga bacdo waxa weye saa ha sameeyo ee naftiina ha cadibinina ma aha marka marka laleeyahay cibaadada hala badiyo oo hala sameeyo in nafta la cadibayo laakiin waxaa la rabaa inaadan noqon qof haafila oo cibaadadii hilmaansan oo adduunyo iyo waxa weye ku mashquulsan guriga keliyaa noqonin ee waxaad noqotaa qof ku mashquulsan wanaagga iyo khayrka iyo waxa weye maaragtay cibaadaadka imaamu muslim baa werinaya fi saxiixihi kitaabu salaati almusaafiriin baabu fadiilati alcamal addaa'im camalka waxa weeye la daa'imayo baabkaasuu ku werinaya waxaa kaloo jirtay imra'atun waxa weye min bani asad oo waxa weye la oran jiray xawlaa binti maaragtay tuwayt ayaa la oran jiray tusalli leyla baa la yidhi habeenkii o dhan bay tukan jirtay ay macnaha habeenkii bay salaatuleyl u taagnaan jirtay waa intaan nahyigu gaarin oon la odhan habeenkii o dhan yaan la taagnaanin ee marka hore saxaabiyaad badan saxaabo badan baa samayn jirtay inay habeenkii o dhan salaad u taagnaadaan laakiin markii dambe nebigu wuxuu amray in xillina la seexdo xillina waxa weeye la tukado oo sunaha nebiga aan la khilaafin laa tanaal baa la yidhi waa mar bay waxay soo martay marka wa marat yowman caaisha bicaaisha um lmu'miniin guriga caaisho ayay ugu timid oo soo martay gabadhaas soo booqatay markaasaa nebiga calayhi salatu salaam baa la joogay fa qaalat waxay tiri caaisha nebigay ku tiri haadihi xawla waxa weeye gabadhi xawle la yidhaahdo oo binti tuway tuwayf ayaa la yidhahdaa qaalat waxay tiri wazacmuu waxay sheegteen oo dadku sheegayaan ay sacama waxaa laba arrimood baa loo isticmaalaa mar waxa weeye ay macnaha waxay sheegeen weeye marna waxaa loo isticmaalaa qofka markuu intuu been sheego lagu diidayo oo laleeyaha waxbuu iska sheegtay laakin wax saxiix ma lakin hadda waxaa laga wadaa dadku waxay sheegeen ee ma aha tii beenta inayna habeenkii seexan oo salaatuleyl u taagan tahay faqaala nabiyu sala allahu alay slam nebigu wuxuu yihi laa laa maaragtay saaha samaynina ee waxa weeye saaha samaynina ayuu yihi khuduu min alcamali markay tiri caaisha radia allahu canha habeenkii ma seexato ay wuxuu yihi laa tanaamu leyl habeenkii hore ma seexato khuduu min alcamali e waa inkaar ha samaynina saa weeye khuduu min alcamali camalka ka qaata maa tudiiquun wixii aad awoodeysaan ee qofku habeen walba inuu soo taagnaado oo salaatuleel u taagnaado qof awoodi karaa ma jiro laakiin camalka ka qaata wixii aad awoodeysaan fa wallahi ilaahay baan ku dhaartay laa yas'amu llahu ilaahay idinkama daalayo xataa tas'amu ay macnaha ilaahay ajarkiina iyo xasanaadkiina waa ida siinaya oo waxa weye ilaahay agtiisa dee waxba cajisi ma gelayo oo kulli waa ida siinaya ilaha idinku aadaashaan marka adigu camal aad daa'imi kadhig oo mar walba samayn kadhig ayaa la rabaa laakiin lama rabo camal aadan daa'imi karin oo hadhow dhib kugu noqonaya oo waxa weeye aadan samayn karin inaad marka hore isku mashquulisid lama rabo imaamu muslim ayaa werinaya baabkii awal aynu soo sheegnay haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaysiiyey dadka muslimiinta rag iyo dumarba inay qaabilaan waxyaalaha nawaafisha oo sunanka ay badiyaan waxadfa calayha aad buuna inoogu dooriyey laakiin wuxuu nebigu inoo inoogu yeeray alictidaal ila alictidaal fi lcibaada cibaadada dhexdhexaad in laga dhigto oo aadan iskuna mashquulin oo aadan naftaadoo dhan aadan ku dhibaataynin laakiin inuu qofku wixi uu awoodi karo uu sameeyo oo waxa weeye uu la yimaado camal uu awoodi karo oo istimraar ku samayn karo oo uuna joojin karin waayo caaisha radiallahu canha waxay werinaysaa nebigu inuu yihi calayhi salaatu wassalaam axabu alacmaali ila allahi tacaala acmaasha ilaahay uu ugu jecel yahay acmaal la sameeyo waxa weeye adwamuha waxa weye waa kan la joogteeyo oo aan la joojin waa in qalla haba yaraadee marka waxaa laga waxaa laga wadaa halkan ay bacd alfaraa'id markuu qofku faraa'idii la yimaado ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camal la sameeyo wixii uu kugu waajibiyey oo waxa weye qofka addoonkaa waxa ugu horeeyaad ilaahay ugu dhowaanaysid waa wixi ilaahay kugu waajibiyey laakiin acmaasha sunanka ah ilaahay wuxuu ugu jecel yahay qofku wix uu daa'imo oo joogteeyo oo waxa weye suu u bilaabay uunan marnaba joojin haba yaraada hadduu rabee qaala nebigu wuxuu yihi marka wraawigi wa kaanat caaishatu radi allahu canha waxay ahayd idaa camilat haddii ay camal samayso alcamala lazimathu way laazimi jiri camal hadday bilowdo ma joojin jirin nebigay kaga dayanaysay waayo nebigu hadduu camal bilaabo ma joojin jirin oo waxa weeye inuu daa'imo ayuu jeclaa haddaba mulaazamada noocaasa iyo camalkaa la daa'imayo ayay ahayd acmaashii dadkii khayrka badnaa oo salafu saalex ridwaan ullahi calayhim inay camalka joogteeyaan oo waxa weye ayna marnaba ka tegin waxay leedahay sidoo kale caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu lahaa xataa waxa weeye xasiir uu u diyaariyey inuu salaatuleelka ku tukado oo waxa weye uu aad iyo aad ugu tukan jiray rag baa markaa arkay oo ku dayday oo nebigii la tukaday markaasuu nebigu amro wuxuu yihi ya ayuha annaas calaykum min alacmaali ma tudiiquun acmaasha sameeya wixii aad awoodi kartaan allihii subxaana qaadirka ahaa waxa weye maaragtay wuxuu ugu jecel yahay camal la sameeyo maa duwima calayhi wa in qalla haba yaraadee camalka la daa'imo ayuu ilaahay ugu jecel yahay camal la sameeyo waayo macnaha sababta keenaysa waxay tahay matalan qofka daa'imay inuu habeen walba markuu cishaha tukado kabacdi saddex ragcadood oo witriga iska tukado waa salaatuleyl saddexdii ragcadood markuu tukado uu iska seexdo waa ka fiican yahay kii inta salaatuleyl bilaabay oo soo kacay oo muddo waday hadhow intuu ka caajisay iska daayey waayo ninkan camalkiisan istimraarka oo uu intaa waday camalkiisaas wuxuu noqonayaa dhow camal ajar badan waayo muddo badan buu waday laakiin kii joojiyey waa ka fiican yahay oo intuu ayaantii hore acmaal badan isku mashquuliyey hadhow ka joogsaday wa qaala wuxuu yidhi wa kaana aalu muxamedin sala allahu alayh wasalam nebiga aalkiisu waxay ahaayeen idaa camiluu haddii ay sameeyaan camalan ahbatuuhu ay lazimuuhu waxa weeye way daa'imi jireen oo waxa weeye kama ay tegi jirin imaamu muslim baa warinaya fi kitaabi alciidayn baabu fadiilati alcamali daa'im acmaasha la daa'imo ayuu ku warinaya haddaba marka waxaa la rabaa inay gabadha muslimadda ku dadaasho salaadaha rawaatibtaa oo labiyo tobanka ragcadooda oo laba ragcadood salaada subax ka horeyso oo afar duhurka ka horeyso oo laba duhurka ka dambayso oo laba maqribka ka dambayso labana cishaha ka dambayso waxaa kaloo soo aroortay intaa labiyo toban ragcadood baa la yidhahda waa labiyo tobanka ragcadood oo nebigu yihi qofkii tukada habeenkii maalintii labiyo toban ragcadood oo rawaatib ah bana allahu baytan fi ljanna jannada ayaa beyt ilahay uga dhisa waa labiyo tobanka ragcadood waxaa kaloo soo aroortay inuu sugnaatay oo nebigu uu yihi mararka qaarkood afar duhurka laga hormariyo afarna laga dambaysiiyo oo qofkii afar duhurka ka dambaysiiya afarna ka hormariya ilaahay wuxuu ka xarimaa naarta inuu qofkaasi naari ay taabato ama uu ku waaro waxaa kaloo soo aroortay inuu nebigu yihi raxima allahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan salaada casarku iyada sunan rawaatiba ma leh laakiin waxaa soo aroortay inuu nebigu u duceeyey oo yihi ilaahay ha u naxariisto qofkii salaada casar ka hor tukada afar ragcadood waxaa kaloo soo aroortay inuu nebigu yihi kulu maa bayna aladana waaliqaama salaa mar walba oo la adimo intaan salaadii la aqinin in laba ragcadood sunaa la tukado intaasoo dhan waa sunan oo waxa weeye way way banaan tahay sunanka markaa kale oo soo arooray waxaa ka mid ah in salaatuleelka la tukado ama waxa weye qofku horta witriga uuna ka tegin wuxuu leeyahay awsani khaliili ayuu leeyahay abu darda inuu maaragtay ii dardaarmay sida inoo imaan doonta rasuulku inaanan ka tegin saddex arrimood waxaa ka mid a alwitr qabla annowm intaadan seexan inaad witriga samaysid haddaadan soo kici karin witriga ragcad baa ugu yar saddex ragcadood shan ragcadood ilaa akhiri ama waxa weye markaas inuu qofkii salaatuleyl uu tukado salaatuleylku waxay bilaabataa bacda salaati alcishaa salaatuleyl waxaa la yihahdaa bacda salaati alcishaa salaada sunankaa oo la tukado ilaa salaada subax laga gaaro nebigu wuxuu samayn jiray intuu seexdu usoo kici jiray faqda dhexe qofkii aan soo kici karin intuuna seexan buu tukan karaa waxaana ugu badan oo nebigu uu tukan jiray koob iyo toban ragcadood sida caaisha ay caddaynayso nebigu weligii kama zaa'idin koob iyo toban ragcadood fii ramadaan walaa gayri ramadaan ramadaan iyo ramadaan la-aanba koob iyo tobankaa ragcadood ayuu nebigu tukan jiray waxaa kaloo marka sunanka ka mid ah inaad salaatu duxaa afar ragcadood ama laba ragcadood ayaa ka mid a marka sunankaas oo dhan oo faraha badan inuu qofku wixi uu awoodi karo inuu daa'imo ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo ku dadaalo ilaahayna waafashiye qodobka toddobaad aan usoo gudbayna waxa weeye tuxsinu adaa asalaa salaada ayay hagaajinaysaa gudashadeedii waayo salaadii dad badani maanta waxay u tukanayaan waa la tukadaa keliya lama rabo waa la tukadaa keliya ee waxaa la rabaa qofku inuu salaadii hagaajiyo oo uu ku dadaalo oo aadaabteedii iyo axkaamteedii calaa cilmin ku tukado oo uu la yimaado salaadii oo uu salaadii barta baa la rabaa gabadha muslimadda waa inay ku dadaashaa salaada oo waxa weye ay aada iyo aada ugu dadaashaa ay dareentaa inay ilaahay hortaagan tahay qalbigeedu waa inuu khushuucaa jawaarixdeedu waa inay khushuucaan waa inay ku dadaashaa inay qur-aanka ay akriyeysa ay ku tadaburto macnihiisa barato ay aada iyo aada ugu fekerto qur-aanka ay akriyeyso qalbigeeda ay hagaajiso waayo salaada waxaa la rabaa qofku markuu tukanayo inuu ogaado allihii subxaana qaadirkaa inuu la khitaabayo oo waxa weeye ilaahay waxa uu leeyahay xadiis xadiis alqudsiya qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn salaadii waxaan uqeybiyey ee alfaatixa faatixada markaa akriyeysid way qeybsantaa qeybta hore ilaahay baad ku ammaanaysa oo alxamdu lilahi rabi alcaalamiin ilaahay baa wuxuu odhanayaa xamadanii cabdii alraxman araxiim majadanii cabdii waxa weeye maaragtay maliki ywm اdin majadani cabdi aلraxman الraxim maaragtay atnaa calaya cabdii maaliki yowm ddiin majadani cabdi ay cadamani wi weyneeyey wi amaanay ayuu oranaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nasci markaad tiraahid ilahay wuxuu leya hada bayni wa bayna cabdi waa balan ey ilaahayow keligaadan ku caabudayaa keligaadan ku kaalmo weydiisanaya haddana markaas ayaa waxaa imaanaysa qeybta dambe ilaahay baad baryaysaa marka ihdina asiraat almustaqiim ilaahay igu toosi jidkii toosnaa islaamka igu toosi siraat aladiina ancamta calayhim kuwii aad u nicmaysay oo wanaagga siisay min annabiyiina wasidiiqiina washuhada wasaalixiin waxasna ulaaika rafiiqa fi suurati nisa ilaahay ku cadeeyey kuwii aad wanaagga siisay oo nebiyadii iyo dariiqoodii baad ilaahay weydiisanaysaa ancamta calayhim haddana ilahay baad magan gelaysaa gayr almaqduubi calayhim baad leedaha waladaaliin ilaahow kuwii aad u carootay iyo kuwii dhumay jidkii ay mareen baan ilahay oo kaa magan gelaya ee alyahuud wanasaara yahuuddii ilaahay u carooday markay cilmigii barteen cilmigii ka dhaqaaqay iyo kuwii dhumay oo nasaarada oo jahliga ilaahay ku caabuday ilaahw kuwaana dariiqoodii ayaan kaa magan gelayaa baad leedahay haddaba marka waa inaad fekertaa oo qur-aanka ku fekertaa aada akriyeysid waana inaad ogaataa waxaad akriyeysid inuu yahay kalaamki ilaahay oo waxa weye aad ku dhawaaqaysid haddaba markaa waa inayd khushuuc iyo wanaag aada la timaada walaa tantaqilu lmar'atu waxa weye min salaatihaa waxa weye salaada markay tukatid horeyha ka boodid oo markaad salaada assalaamu calaykum tiraahid horay inta ka boodid oo awalna qalbigaagi uu ku jirtay adduunyada iyo guriga iyo mashquulka iyo wixii aad ku mashquulsanayd bal waxaa la rabaa qofku markuu salaada tukado oo assalaamu calaykum yara salaama naqsado inuu cabaar fadhiyo oo saddex jeer dembi dhaaf weydiisto ilaahay astakfir allah astakfir allah yidhaahdo kabacdi markaa haddana yidhaahdo allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da ljalaali walikraam allahuma laa maanica lima acdayt walaa mucdiya lima manact walaa yanfac da ljaddi minka ljad ducadaa inuu akriyo sida nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye imaamu muslim iyo ay werinayaan waxaa kaloo loo baahanya inuu qofku yihahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik siduu nebigu ula dardaarmay saxaabada waxaa kaloo loo baahanyahay intaa markuu sameeyo haddana markaa inuu tasbiixsado oo waxa weeye uu subxaana allah walxamdu lilah waxa weye axaadiis aad u badan oo kala duwan oo fara badan baa ku soo aroortay adkaarta la akrinayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada baray waxaa ugu muhiimsan inuu soddon iyo saddex jeer qofku yihahdo subxaana allah inuu soddon iyo saddex jeer yihahdo alxamdu lilah inuu soddon iyo saddex jeer yihahdo allahu akbar tamaamul mi-ana uu yidhaahdo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmilku walahu alxamd wahuwa cala kuli shayin qadiir nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay xadiis saxiixa man sabax allaha fi duburi kuli salaatin halaatan wa halaatiin qofkii salaada markuu tukado gadaalkeeda yidhaahda soddon iyo saddex jeer subxaana allah waxamid allaha halaatan wa halaatiin soddon iyo saddex jeer yihahda alxamdu lilah wakabara allah ilaahay weyneeyo allahu akbar yidhaahda soddon iyo saddex jeer waxuu yihi fatilka tiscun wa tiscuun taasi waa sagaashan iyo sagaal intaas soddon iyo saddex markii saddex lagu dhufto waa sagaashan iyo sagaal haddana yidhaahda wa qaala tamaama mi mia boqolka dhamaystirkeedu yidhaahda laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir intaa qofka yidhaahda gufira lahu waxa weye waa loo dembi dhaafaa gufirat khadaayaahu dunuubtiisii waa la dhaafaa wa in kaanat mithla zabadi lbaxri haba noqoto waxa weeye hirka badda oo kale hadday noqoto xataa imaamu muslim ayaa werinaya fi kitaab kitaabkii saxiixiisa kitaabka almasaajid baabu dikri bacda asalaa salaada gadaalkeeda in la ducaysto oo dikri la sameeyo oo qofku uu naftiisa isagu ilaahay uu baryo oo tasbiixsado oo taariirsado uma yatawajahu ila allahi biducaa inuu kabacdi markaa qofku ilaahay baryo markii aad waxa weeye tasbiixdii iyo kulli la timaadid kabacdi ilaahay bari fi dunya waalaakhira waxalla wixii aad rabtid ilaahay ka bari ilaahay weydiiso adduunka inuu wanaag ku siiyo aakhira wanaag ku siiyo rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ilaahay fi dunya waalaakhira wanaag ka weydiiso oo waxa weeye la imow waxa weye marka shardi ma aha sida dad badana ay fahmeen in waxa weeye imaamka in duca laga sugo adiga inaad ducaysatid weye ilaahay inaad baridid weye oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirka aada weydiisatid haddaba gabadha muslimada iyo ninka muslimkaaba waxaa laga rabaa salaadoodii markay hagaajiyaan oo wanaageedii la yimaadaan axkaamteedii ay barato oo ku khushuucdo oo wanaaggaa la timaado inay markaa ducooyinkiina saa ula timaado oo waxa weye ilaahay barido haddii marka qofka salaadiisi ay noocaa noqoto oo wanaaggaas oo salaadii nebigoo kale ay noqoto salluu kamaa ra'aytumuna usalli waxaa imaanaysa markaa sifaadkii ilaahay ku ammaanay dadka muslimiinta oo tukanaya inay ka inay markaas waxa weye ku sifaabo qofkii waayo ilaahay wuxuu leeyahay ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu asharu jazuucan wa idaa masahu alkhayru manuucan ila almusaliin dadkii ilahay wuxuu yidhi waxaa lagu abuuray haluuc haluuc waxa weye waa qofka iska gariiday oo waxa weye haddii dhibaato yara taabato ilahay baa fasiray idaa masahu sharu jazuucan haddii shar taabto wuu gariiraya wuu welwelaya wuu qaylinaya haddii khayr iyo wanaag la siiyana manuucan marka haluucu waxa weeye inuu labadaa sifo qofku isku darsado wanaag markuu helana wanaaggiibuu ku bahayraya uma doonayo inuu bixiyo haddii uu waxa weeye shar taabtana ma adkaysan karo ila almusaliin kuwa salaada tukada mooye oo daa'imo salaadii aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun salaadoodii bay daa'imayaan kuwa noocaasa ayaa wanaagsan waladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili walmaxruum sekadii bay bixinayaan sadaqadii bay bixinayaan kuwaasaa waxa weeye dhibaatada ka baxaya amaa dadkii kale waxay ku sugan yihiin sifooyin aan wanaagsanayn haddaba marka waxaa la rabaa gabadha muslimadaa inay sifaadkaas oo dhan ku dadaasho oo la timaado sida ay waxa weeye wanaaggaas oo dhan ula imaan lahayd waxaynu usoo gudbaynaa markaa qodobka sideedaad oo odhanaya salaadii haddii aynu dhammaynay oo ruknigii labaad ahaa waxaynu usoo gudbaynaa markaa qodobka odhanaya marka ruknigii saddexaad oo odhanaya tu'addi zakaata maaliha maalkeeda ayay zakada ka bixinaysaa gabadha muslimada wa tukhriju almar'atu almuslima zakata maaliha maalkeeda ayay zakada ka bixinaysaa haddii ay maal leedahay oo xoolo leedahay xoolihii waa inay zakadii ka bixisaa hadday markaa waxa weeye xoolihii laba uqaybsamayaan xoolo waxa weeye caadiya oo waxa weeye maalkii caadiga ama lacag ha noqdo ama markaa xoolo ha noqdo iyo dahab dahabkii ay waxa weeye xataa xiranaysay oo xuliyulmar'a ay dumarku xiranayeen waxa weeye zakadii waa laga bixinayaa sida axaadiista ku sugnaatay oo waxa weeye ay caddahay marka waxaa la rabaa haddii ay xoolo leedahay oo gabadha ilaahay xoolo siiyey inay xoolaheeda sekada ka bixiso ayaa la rabaa oo ay aada iyo aada ugu dadaasho waayo qofku hadduu salaadii la yimid zakadana inuu ku dadaalaa la rabaa oo ilaahaygii subxaana qaadirkaa haddaad ogaatid ukhta almuslima in ilaahay salaadii kugu waajibiyey oo adiga lagaa rabo waa inaad ogaataa zakaduna inay tahay xaqulmaal maalka xaq lagu leeyahay oo ilaahay u waajibiyey dadka masaakiinta oo fuqaradaa in la siiyo in marka inaad ku cayaartid oo waxa weeye aad ka tegtid ma aha maadaama aad salaadiiba la timid waayo sababtu waxa weeye waa fariido ilaahay kugu waajibiyey qof walba oo muslimna waa laga rabaa oo malaka nisaab nisaabkii hantay oo waxa weeye wixii ay ku nisaab goynayeen xoolo walba iyo maal walba qofku markuu helo sanadna ay ka soo wareegto waxaa laga rabaa markaa shuruudii hadday oofsatay in zakadii laga bixiyo amaa haddii ay gabadhii hay xoolo kale lahayn laakiin ay dahabkeedii haysato oo waxa weeye ay xiranaysay hadduu gaaro nisaabkii culummaduna waxay dhahaen ilaa siddeetan wixii ka badan siddeetan iyo saddex iyo gaara ayaa waxa weye zakada laga bixinaya zakadii bay ka bixinaysaa way qaymaynaysaa sanad walba xilli bay qabsanaysaa markii ay qaymayso oo zakada ka bixiso lacag u bedesho boqol kiiba labiyo bar kabacdi markaa ayay waxa weye maaragtay sanad walba saa uga bixinaysa waana waajib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay caaisha sida sugnaatay oo waxa weye faraanti weyn oo waxa weye aada u weyn bay haysatay markaasuu maka bixisaa sakada markaasay tii maya xasbuki min annaar naarkaasaa kuugu filan buu yidhi haddaan zakada ka bixin gabar kalaa soo martay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u timid oo waxa weye gabar yar la socotay oo jinjimaya weyn wadata markaasuu sakadana ka bixisa markaasay tiri maya markaasuu yihi ma ku farx gelinaysaa oo ma ku farxaysaa in lagugu bedelo aakhiro waxa weeye jinjima naara oo gacmaha laguu geliyo hataba waxaa la rabaa gabadha muslimada inay zakada ku dadaasho inay bixiso qof muslima oo oo odhanaya salaad baan tukanaya salaad sekana bixin mayana waxa weye islaamnimadiisii waa naaqis waayo xilligii abubakar radiallahu canhu markay ridoobeen dadkii acraabta ahaa oo zekada diideen wuxuu yihi wallahi ilaahay baan ku dhaartay low qaatilanna waan la dagaalamaya man faraqa bayna asalaati waazaka qofkii salaada iyo zakada kala geeya oo kala saara oo inkiro zakadii waan la dagaalamaya imaamu muslim ayaa werinaya fi kitaabi aliimaan baabu wujuubi qitaali taariki axadi arkaani alislaam qofku hadduu rukni min arkaani alislaam ka tago oo uu diido inkiro waa lala dagaalamaya oo imaamka markaa jooga waxaa waajib ku ah inuu edbiyo oo waxa weye ula dagaalamo haddaba markaa ilaahigii subxaana qaadirkaana meelo badan waxaad arkaysaa inuu ku xiriiriyey zakada iyo salaada ilaahay waxau yihi markuu inagu waajibinay oo ka hadleeya dadka wanaagsan wayuqimu wayuqimuuna asalaata wa yu'tu azaka fi suurati maa'ida ay dadkii mu'miniintaha salaadii bay tukanayaan oo waxay la imaanayaan zakadiina way bixinayaan wa aqimu asalaata wa aatu azaka fi suurati albaqara war salaada tukadaa la yidhi oo ooga zakadana bixiya fain taabuu wa aqaamuu asalaa wa aatu azakaa fa ikhwaanukum fi ddiin war u fiirsa marka meelo badan baa ilaahay inagu amrayaa wa aqaamu asalaata wa aatu azakaa min suurati albaqara haddaba waxaa la rabaa markaa in la kala saara lama rabo marna hadduu ilaahay xiriiriyey oo salaadii iyo waxa weye zakadii meelo badan wada xiriiriyey inaad kala saartid ma aha waxa weye gabadha muslimada marka waxaa laga rabaa inay ilaahay ka cabsato oo zakaata maaliha ay gudato oo waxa weye ay la timaado waxa weeye waa caqida caqiidadii islaamka waa arkaanu lislaam inay ku cayaadha ma aha oo waxa weeye ay taraabo dumar badan waxay yihahdaan dee gabadha waxa weye nafaqada xataa waajib kuma ahe maxaa laga rabaa iyada waxba laguma waajibinay nafaqada haddii ninka lagu waajibiyey oo waxa weeye biilkii ninka la saaray de haddaad xoolo leedahay zakadii waa lagaa rabaa haddaadan xoolo lahaynna cidna kuma haysato oo waxa weye dee khalaas wax lagaa rabo markaa ma jirto qodobka sagaalaad aan usoo gudbayna waxa weeye tasuumu shahra ramadaan wa taquumu laylahu hameenkii ramadaankay soomaysaa waa ruknigii afraad ramadaankay soomaysaa waxayna samaynaysaa hameenkiina way istaagaysaa salaatuleil bay u istaagaysaa oo taraawiixdii bay tukanaysaa waayo nebigaa yihi calayhi salaatu wassalaam man qaama man saama qofkii sooma ramadaan bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban iimaan isagoo u soomay iimaan aaminsan inay tahay cibaado ilaahay ajarna ilaahay kaga dalbaya gufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisii soo hormaray waa loogu dhaafaa oo dembi dhaaf ayuu ka helayaa muttafaqun calay haddaba marka waxaa la rabaa gabadha muslimadda dembi dhaaf bay u baahan tahay inay ku dadaasho maalintii markay soonto inay waxa weeye soonkii la timaado haddana waxa weeye markaa salaatuleelkiina ku darto oo ay aad iyo aad gabdhihii muslimaadkaa wanwanaagsanaa ay ku dayato gabadha muslimadda akhlaaqdeeda inay hagaajisaa la rabaa oo ay ku dadaasho akhlaaqdii gabdhihii saa'imaadka ahaa alxaafidaat waxa weeye xifdiyayey alsinatahunna carabyadooda wa absaarahunna iyo waxa weye aragooda xifdiyayey oo waxa weeye iyadoo sooman lama raba inay maanta o dhan dadka xamato oo waxa weye ay shiddo ku jirto bal waxaa la rabaa inay noqoto gabar muslimada oo mu'minada oo sooman oo ilaahay ka baqaysa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam ida kaana yowmu sawmi axadikum haddii maal ay tahay maalin qofkiin uu sooman yahay falaa yarfud yuunan waxa weeye rafti samaynin ey jimaacana waa lagu idlaaqaa waxa weeye xumaanta ereyga xun oo lagu hadlana waa lagu idlaaqaa walaa yaskab ay macnaha yuu ama caytamin ama qaylinin ama dad dhibaato fain saabahu axadun haddii qof uu caayo oo waxa weye ama la dagaalamo falyaqul inii saa'im anigu waan soomanahay oo waxa weeye mana ku caayayo mana kula dagaalamayo ha yaraado bukhaari iyo muslim muttafaqun caleyh wey xadiidkaana bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ayaa werinaya xadiid kale nebigu wuxuu ku yiri man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajatn fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofkii aan ka tegin qowla الzuur xumaanta ereyga xun baa la yidhahdaa qowl الzuur waxaana lagu magacaabaa shahaado zuurna waa layahay ee markuu markhaanti beena qofku ka kacayo marka qowl zuur waa qowl walba oo xun oo wax xun oo lagu hadlo oo lagu camal fala markaa ilaahay uma baahna marka qofka yidhaahda waan soomanahay xumaan baana samaynayaa maanta o dhan dadkaan xamanaya xumaan baan ku hadlayaa waxaasi soon ma aha ilaahayna uma baahna oo keliya ma aha sida dad badan moodeen soonku inuu yahay in cuntada la iska daayo iyo sharaabka laakiin maanta o dhan dadka haddii laxanto inayna dhib lahayn bay moodayaan waxaasi wax saxiixoo soconaya maaha bukhaari baa werinaya fi kitaabi asawm baabu man lam yadac qowla azuur waalcamala bihi fi sawm soomka qofkii sooman oo aan ka tegin xumaanta ayuu ugu baabeeyey ina macnaha soomkiisii kharaab yahay oona wax qaymo aan ahayn nebiguna waa caddeeyey axaadiis badan waxa weeye ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash buu yihi waxaa badan mid badan oo sooman oo soonkiisii aan ka faa'iideyn wax kale ilaa gaajiyo ha raad mooye haddaba marka ha noqonin ukhta almuslima ha noqonin kii waxa weeye soonkiisa ka faa'iidayay gaajada iyo haraadka laakiin noqo kuwa ku farxaya soonkooda sida axaadiista soo socota inoo caddaynayso gabadha muslimaddaa waxaa laga rabaa inay soonkeedii hagaajiso oo ay soonto bishii ramadaan oo ay aada ugu dadaasho acmaasha saalixa bisha ramadaan inay badiso tudaacafu fiihi alacmaalu asaalixaat acmaasha saalixa bisha ramadaan waa la labanlaabaa ajarkaa la badinaya in marka la badiyaa la rabaa wa tuftaxu waa la furaa abwaaba aljanna jannada albaabadeedana waa la furaa oo khayrkii iyo wanaaggii o dhan ba albaabada loo furayaa jannadii albaabada naartana waa la xiraya sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ku caddeeyey axaadiis saxiixa haddii ay noqoto hameenka ugu horeeya oo bisha ramadaan waxaa la furayaa albaabada jannada sideedda albaaba jannadaba waa la furaya albaabada naartaa la xiraya shayaadiintaa la xirxiraya markaasaa waxaa dhawaaqaya meleg min almalaa'ika ayaa ilaahay amraya markaasaa waxaa la leeyahay yaa baaqiya alkhayri kii khayr raadinayo aqbil soo qaabil wanaaggan iyo khayrkan wa yaa baaqiya shari war kii shar samaynayona sharka ka joogso oo ha samaynin bishaani bil shar la sameeyo ma aha ilaahay ka cabso waxaa kaloo sugnaatay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam in acmaasha labalaabayo oo lagu badinayo ajarkii nebigu wuxuu yihi kulu camal ibni aadam yudaacafu alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci micati dicfin acmaasha qofka muslimka a samaynaya xilli walba soon iyo soon la-aanba waxaa ugu yar toban jeer in lagu labanlaabo oo hal xasane markaad samaysid toban lagaaga dhigo ilaa toddoba boqol baa lagu wadaya qof walba sidii camalkiisu noqdo wey qaala allahu tacaala ila sawm soonka mooye ey soonku kuma jiro kuwa toddoba boqol lagu ekaysiinayo ee waa laga badinaya oo waxa weye soonka ajarkiisa isaga ilaahay baa garanaya ilaahay baa yidhi fa inahu lii soonka anaa iska leh wa ana ajzii bihi aniga ayaa ka abaalmarinaya yadacu shahwatahu wuxuu ka tegey shahwadiisii ninkii xaaskiisii maalintii oo dhan ma taabanayo iyadoo u banaanayd awel ayuu haddana isaga dheeraanaya ilaahay darti wa dacaamahu iyo cuntadiisii min ajli aniga daraaday haddaba marka acmaashoo dhan ilaahay darti baa loo samaynaya laakiin soonku wuxuu leeyahay maziya khaasa waxa weeye arrintaa gaarka u leeyahay waxa weeye qof ogaan karaa ma jiro qofka sooman xaqiiqo uu ogaan kara ilaa ilaahay mooye hadduu hadda qofku maanta o dhan ku yihahdo waa soomana oo halkaan intuu ka laabto gurigiisa tago cunto ka dhargamaadaa og ama qol soo xirto oo soo cuno ma ogid laakiin ilaahay baa garanaya allihii subxaana qaadirkaa keliyaa og sidaa daraaddeed marka maadaama ilaahay mooyaan cid kale ogaan karin ayaa markaa waxa weeye ilaahay baa og ajarka laga siinayana oo qof walba siduu mutaysto ilaahay baa u abaalmarinaya haye waxaa loo baahanyaha marka inuu ku dadaalo lisaa'imi farxatan laba jeer buu qofka soomane farxaya farxatun cinda fitri markuu afuro waa farxaya waayo wuxuu soo gutay camal saalixa wa farxatun cinda liqaa'i rabbi markuu ilaahay la kulmayana wuu farxaya walakhluufu famu saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmisk ilaahaygi subxaana qaadirkaa agtiisa waxaa aad u caraf badan oo aad iyo aad uga caraf badan miskiga qofka soomanaa raa'ixada urta ka soo uraysa afkiisa gaajada iyo markay ka badato jeelku uu maro dadku way dhibsanayaan ninkaa waxa qofkaas neefta ka soo baxaysa oo gaajada iyo haraadka laakiin ilaahay agti aad buu ilaahay u jecel yahay waayo sababtu waxa weeye ilaahay darti buu u sameeyey waxaan oo isku gaajaysiiyey muttafaqun calayhi waa xadiis saxiixa o muttafaqun calayhi wa min huna arrinta marka halkan ayaa axaadiidta qofku markuu ogaado ayaa la rabaa gabadha muslimada inay ku dadaasho waxa weeye inay ka faa'iidaysato ramadaanka wanaagiisa iyo khayrkiisa oo waxa weeye ilaahay u waajibiyey oo ay kaga faa'iidaysato qiraa'at lqur'aan waxa weye qur-aanka inay akrido maalintii markay sooman tahay inay waxa weye badiso tilaawat alqur'aan salaadaha sunanka inay badiso acmaasha ay badiso dalabulcilmi ay samayso qiyaamu lleil habeenka ay istaagto taraawiixda tukato oo waxa weye aad iyo aad u dadaasho ayaa la rabaa waayo nebigaa yidhi man qaama ramadaan qofkii istaaga bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban isagoo ilaahay rumaysan inuu acmaalkaani saalixa ilaahay ugu dhowaanayo oo ajar kaga dalbaya gufira lahu maa taqadama min dembi dunuubtiisii soo hormartay waa loo dhaafaa qofka haddaba waxaa loo baahan yahay waa muttafaqun caleyh inuu qofku ku dadaalo aad iyo aad siduu uga faa'iidaysan lahaa acmaasha saalixa oo waxa weye ilahay ugu dhowaan lahaa walaqad kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam acmaashan ayuu aad u badin jiray oo ku dadaali jiray weliba fi lcashri alawaakir tobanka beri oo dambe ayuu nebigu aad u dadaali jiray bisha ramadaan waxaa sugnaatay caaisha inay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yejtahidu fi lcashri alawaakhir nebiga calayhi salatu salaam wuxuu dadaali jiray o dadaalka badin jiray tobanka dambe ma laa yejtahidu fii gayri waxauna dadaal uuna samaynin maalmaha kale ayuu samayn jiray imaamu muslim baa werinaya fi kitaabi som baabu lijtihaadi waxa weye fi lcashri alawaakhir min shahri ramadaan haddaba tobanka beri oo dambe hadday soo gasho waxaa la rabaa qofka muuminkaa inuu aad iyo aad u dadaalo oo ku dadaalo siduu waxa weye cibaadada u badin lahaa waxaa kaloo sugnaatay inay tiri caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida dakala alcashru alawaakhir tobanka berioo dambe hadday soo qab soo gasho min ramadaan axyaa laylahu kulah habeenkii oo dhan salaad buu u taagnaan jiray wa aygada ahlahu ahalkiisa ayuu kicin jiray wa jadda wuuna dadaali jiray wa shadda mi'zarahu guntigana waa adkaysan jiray oo waxa weye guntigu aad u adkaysan jiray si uu cibaadada ugu taagnaado uu cibaadada u badiyo ayuu samayn jiray muttafaqun calayh haddaba waxaa loo baahan yaha qofku inu aad iyo aad u dadaalo oo la yimaado waxa weye tobanka beri oo dambe waayo leylatulqadrigii baa ku jira tobanka beri oo dambe nebiguna waatuu yihi calayhi salaatu wasalaam taxaruu laylata alqadri war habeenka laylatulqadriga ku dadaala fi lcashri alawaakhir tobanka beri oo dambe min ramadaan oo ramadaan ka ahaaday ay tobanka beri oo dambe oo ramadaan ku dadaala leylatulqadrigii ka raadiya waxa weeye waana muttafaqun calayhi oo bukhaari iyo muslim baa xadiidkaana werinaya haddaba markaa wuxuu kutusaya arrimahaas oo dhan habeenka leylatulqadriga tobanka berioo dambe inuu ku jiro in lagu dadaalo waayo nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaama laylata alqadri hameenka laylatalqadriga qofkii istaaga iimaanan isagoo rumaysan waxtisaaban ilaahayna ajar kaga dalbaya gufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisa wixii soo hormaray ayaa loogu dhaafaa muttafaqun calayhi wa bukhaari iyo muslim ayaa werinaya xadiidkaana haddaba marka alihii subxaana qaadirkaana waa inoo caddeeyey laylatulqadriga fadligiisa iyo wanaagiisa ina anzalnaahu fi laylati alqadri laylat lqadri khayr wama adraaka ma laylat lqadri laylat lqadri khayru min alfi shahrin buu yihi ilaahay habeenka laylatulqadrigu wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood alfa shahrin kun bilood waa siddeetan iyo saddex sano iyo saddex bilood iyo shash haye haddaba marka qof siddeetan iyo saddex sano cibaado samaynayey iyo waxa weeye hameenkaa keliya qofki ilaahay waafajiyaa ka khayr badan oo waxa weeye khayrka aad ka helaysid aad buu u fara badan yahay waxaa la rabaa marka qofka muslimkaa rag iyo dumarba inuu hameenkaa ku dadaalo oo waxa weeye maaragtay oo aad ugu dadaalo hameenkaa siduu ula imaan lahaa inuu waxa weeye gaaro hameenka oo ilaahay uu maaragtay waafajiyana uu ilaahay weydiisto haddaba markaa bishaan ramadaan oo khayr ka badan oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay ku dadaasho siday khayr u gudbin lahayd oo ilaahay maaragtay ay khayr u samayn lahayd oo waxa weye maaragtay camal saalixa ay isaga hormarin lahayd waayo berri bay dhimanaysaa markay dhimatana camal saalixa oo ay jannada ilaahay ku gashay u baahan tahay marka cibaadadeedii waxaa la rabaa inayna ka mashquulin guriga keliya guriga hawsheedii iyadoo wadata oo adduunyadeedii wadata ayaa waxaa la rabaa inay ku dadaasho waxa weeye sida ay wanaag u samayn lahayd laakiin waxaan uga digaynaa gabdhaha muslimaadka inayna noqon sida ay dad badan sameeyaan hameenkii oo dhan markii la afuraa qiila waqaala loo fariisanaya turub baa la cayaaraya dubnad baa la cayaaraya waa la sheekaynaya war maa seexataan markii la maya suxuurtaan sugayna waa iska soo jeedayna habeenkii oo dhan qiila waqaala lagu soo jeeday hadhow markii suxuurtii la gaaro oo la seexday maalintii o dhan waa la hurdaya marka cibaadadii xilligii la rabay in la cibaadaysto haddaad gelisid hadal iyo xan iyo waxaan qaymo lahayn ma fiicna bal waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay ku dadaasho markii la afuro oo la casheeyo wanaaggii la sameeyo oo ay dadka u diyaariso salaatuleylkeeda iyo wanaaggeeda iyo taraawiixdeeda iyo markay gudato in marka hadhow la iska seexdo oo loo diyaargaroobo hadhow suxuurtii loo soo kaco waayo nebigu wuxuu yihi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka barakaa ku jirtay suxuurta ha ka teginina muttafaqun calayh waa xadiis saxiixo bukhaari iyo muslim ba warinayaan haddaba marka gabadha muslimadda hawl baa sugaysa oo suxuurtii baa la rabaa inay u diyaariso dadkii oo gurigii baa sugaya oo dadkii salaadii subax inay ukacaan baa la rabaa mas-uuliyad baa saaran oo gabadha muslimadda mas-uuliyad weyn baa saaran waxa weeye reerkii oo dhan bay mas-uul ka tahay lama rabo marka inay ku mashquusho waxaan qaymo lahayn suxuurtana waxaa la rabaa aadaabteedii in la mariyo oo waxa weeye dib loo dhigo oo waxa weeye suxuurta xilligeed markuu soo dhow yahay in la suxuurto marka hadda waa iska tambiihinaynaa laakiin axkaamu sowm markii la balbalaarinayo ayaa waxa weye lagaga hadlaa booskeeda wuxuu leeyahay zayd ibn thaabit radi allahu canhu nebigaan la suxuuranay markaanu suxuurtii dhammaynayna salaadaan u istaagnay meeqaa udhexaysaa la yidhi markaasu wuxuu yidhi in la akriyo khamsuuna aaya konton aayadood qofku intuu akriyo kala udhexaysa adu waa muddo yar weeye nusaac aan dhammayn waxa weye marka saasaa la rabaa markay salaadu soo dhowdahay in la suxuurto muttafaqun calayh kuwa bukhaari iyo muslim baa werinaya xadiidkan haddaba markaa shaki kuma jiro gabadha muslimadda oo waxa weeye caqliga leh oo xaqiijinaysa arrimahan khayrka oo dhan oo ku dadaalaysa inay waxa weye aad iyo aad ilaahay agtiisa uga gaarayso ajar iyo aad aad u fara badan waayo ilaahay wuxuu yihi ina aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaati inaa laa nudiicu ajra man axsana camala qofkii wanaag sameeya ilaahay kama dayacayo wanaag hadduu qofku la yimaado ilaahay kama dayacayo haddaba soomkii haddii ay gudato gabadha muslimadda ah waxaa loo baahan yahay oo kale oon qodobka koob iyo tobnaad kusoo qodobka tobnaad kusoo qaadaynaa tasuumu nnaafila soon sunno ahaa jira oo iyagana wanaag badan laga gaaro oo loo baahan yahay qofkii inuu la yimaado oo uu soomo rag iyo dumarba laakiin macnaha dumarka hadda waxaan ugu adkeynaynaa kitaabkan wuxuu ka hadlayaa aynu sharaxayno dumarka unbuu ka hadlayaa oo shaksiyat almar'a almuslima ayaa waxa weeye ku sharaxayna gabadha muslimadda waxaa laga rabaa markay soonkeedii waajibkaa gudatay inay ku kamisho wixii nusqaanah oo waxa weeye ka tegey soonka sunanka ah soonka sunanka ah oo axaadiista ku sugnaatayna waxaa aad bay u badan yihin waxaa ka mida yowma carafa maalinta carafa waxaa ka mida yowma caashuura bisha muxaram maalinta caashuura waa maalintii ilaahay uu badbaadiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam badda laga soo badbaadiyey fircoonna la halaagay oo nabiyullaahi muusa iyo reer bani israa'iil badda ilaahay ka gudbiyey weye iyo maalinta sagaalaad oo yowma cashuura ka horeysana in la soomo way fiican tahay oo nebigaa yidhi waan soomayaa sida inoo imaan doonta haddii aan sanadka dambe gaadho waxaa kaloo wanaagsan inaa waxa weeye aada maalmo kalena soontid oo waxa weeye aada u bedishid acmaasha saalixa waayo sababtu maxay tahay nebigu wuxuu yidhi sida xadiidka abi qataata nebigaa la weydiiyey su-ila rasul rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can sawmi yowmi carafa yowma carafaa la weydiiyey soonkeeda ee ajarkeeda markaasuu wuxuu yihi yukafiru asanata almaadiya walbaaqiya laba sanaa qofka loogu dembi dhaafaa sanadkii horeo tegey iyo sanadka soo socda ayaa loogu dembi dhaafaa imaamu muslim baa werinaya fi kitaabi siyaam baabu istisa istixbaabi siyaami yowma carafa ayuu ku werinaya haddaba marka ajarkaasay leedahay yowma carafa waa in lagu dadaalo ama yowma cashuura cabdullahi ibn cabaas wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu salaam saama yowma cashuura maalintii tobnaadka oo muxaram ayuu nebigu soomay wa amara bisiyaamihi wuxuuna amray in la soomo ayuu nebigu amray calayhi salaatu wassalaam waxaa werinaya kana waxa weye imaamu muslim ayaa ku werinaya waxa weye kitaabu siyaam sawma yowma cashuura ama yowma taasica waxaa sugnaatay inuu nebigu yihi ama ajarka laga helayo horta hormarino yowma cashuura nebigu wuxuu yihi yukafaru yukafiru asanata almaadiya waxaa loogu dembi dhaafaa qofka sanadkii horeu tegey wixii dembiya oo ka dhacay imaamu muslim baa isagana werinaya wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabaas yowmu taasic markuu ka hadlayo oo in maalinta sagaalaadkana la soomo tobnaadkana la soomo ayaa nebigu wuxuu yihi sanadkii ugu dambeeyey noloshiisa la in baqiitu haddii aan noolaado ilaa qaabil ay sanadka dambe la asuumana taasic sagaalaadkaan soomaya imaamu muslim baa werinaya fi kitaabi siyaam sabab buu lahaayo nebigaa la weydiiyey waxaa la yidhi yahuud baa soomta oo waxa weeye maalintii nabiyullahi muusa ilaahay badbaadiyey marka ilaahay badbaadiyey buu shukran lilahi u soomay yahuuddu marka way soomi jireen markuu nebigu arkay yahuudoo soomaysa ayuu isna soomay oo waxa weeye yidhi anaa idinka xaq badan nabiyullaahi muusa haddaba marka qofka muslimkaa inuu soomo oo waxa weye ku dadaalo ayaa aad iyo aad u wanaagsan maadaama uu soomay waxa weye nebi muuse nebi maxamedna ku dayday oo soomay inuu marka soomo qofka muslimkaa ayuu nebigu amray intaan soonka la waajibin kabacdina sunay noqotay marka yahuuddii inuu isagoo raba inuu khilaafo wixii anuu sagaalaadkana waa soomaya oo iyagu hal maalin bay soomaane sagaalaadkaan soomaya iyo tobnaad haddaba markaa in qofku sagaalaadkana ku daro nebigii ma noolaan ogaa dhintay isla markiiba inuu qofku marka sagaalaadka ku daro ayaa aada iyo aad u wanaagsan way haddaba soomka kale waxaa kamid a soomanka kale oo sunankaa lixda beri oo shawaal lagu daro oo sita min shawaal nebigu wuxuu yihi man saama ramadaan uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahri qofkii sooma waxa weye bisha ramadaan haddana ku dara markaa lix beri oo shawaalah wuxuu la mid yahay qof soomay sanadkii oo dhan ee macnaheedu waxa weye alxasanatu bicashri amhaaliha waxa weye hal xasano qofkii sameeya waa loo laba toban jeer baa loo laban laabayaa oo toban baa loogu dhufanayaa bishii toban bilood bay udhigantaa lixdii berina lixdan beri waa sanad adoo soomay oo kale waxaa kaloo kamid a soonka sunnaha bil walba in saddex beri laga soomo weliba laga soomo ayaamaha layidhaha ayaam lbiid wuxuu leeyahay abu hurayra awsani khaliili nebigu wuxuu ii dardaarmay saddex siyaami halaathati ayaamin min kuli shahri bil walba inaan ka soomo saddex beri wa ragcatay adduxa laba ragcadoodna aan salaada duxa tukado afarna waa soo aroortay wa an uutira inaan witriyo qabla an anaam intaanan seexan inaan witriyo ayaa nebigu i amray oo ii dardaarmay imaamu bukhaari baa werinaya waxaa kaloo laga wariyay abidarda inuu yihi awsani xabiibi kii aan jeclaa'ay nebigu wuxuu ii dardaarmay inaanan seexan xataa uutir ilaa aan witriyo maya an ad an laa addacahuna inaanan ka tegin saddex arrimood bisiyaami halaathati ayaamin min kuli shahr bil walba inaan ka soomo saddex beri salaada duxadana aan tukado inaan witriyo inta aanan seexan xadiidkaana xadiis saxiixa oo imaamu muslim baa werinaya waxaa kaloo laga wariyey cabdullahi ibni camr ibni caas inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sawmu halaathati ayaamin min kuli shahrin waa ka sawmi dahri waa soonka sanadkao dhan oo la soomay oo kale waxaa kaloo soo aroortay inuu nebigu yihi in laga soomo saddexda beri maalinta saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka bisha cabdida la yidhaahdo in laga soomo waxaa kaloo soo aroortay sida caaisha ay werinayso inuu nebigu soomi jiray bil walba saddex beri laakiin maalintuu doona uu ka soomi jiray oonan u aabayeeli jirin intaba marka waa sugan tahay marka calaa kulli xaal waxaa wanaagsan qofku inuu saddex beri ka soomo waxaana sii wanaagsan inuu ka soomo maalmaha waxa weeye maaragtay saddexda beri cabdida inuu ka soomo qodobka aan ugu dambaysanayno waxa weeye kabacdi markaa rukniga shanaad ayay la imaanaysaa waa qodob koo iyo toban taxuju bayt allahi alxaraam xaramka ayay soo gudanaysaa oo xajkay soo gudanaysaa haddii ay awoodo oo la timaado oo ay hesho awoodii oo waxa weeye ay man istadaaca ilayhi sabiilan sidii ilaahay u yidhi sabiilkana culammadu waxay ku tilmaameen ay azaadu waraaxila qofkii hadduu awoodi karo xoolana haysta uu kusoo xajiyo aaminna noqonayo meeshii uu tegi karo inuu waxa weeye xajkii la yimaado laakiin gabadha muslimadaa waxaa loo raacinayaa inay hesho maxram kaxeeya oo iyadu haddii ayna maxram haysan uma banaano inay safarto waayo nebigaa yihi laa yaxilu liimra'atin tu'minu billah walyawmi alaakhir an tusaafira biduni maxram sida axaadiista inoogu imaan doonta aan caddayn doono haddaba marka gabadha muslimadaa ma safrayso xajna ma aadayso iyadoon maxram wadan laabudda waa inuu maxramkeedii la socdaa maxramna waxaa la yidhaahdaa ninka ku qaba okti filah iyo ciddii aan ku geyin wixii aad dhashay wixii kula dhashay wixi abtiyaasha adeerada qofkii aan ku geyin iyo ninka ku qabaa maxram la yidhaahdaa amaa cid kale ma noqon kadho qaar baa isku mashquulinaya dumarka odhanaya haddaan dumar raacana dumar maxram ma noqdaan oo waxa weye dumar maxram kuu noqon mayaan nin baa maxram noqda waana inuu ninkaa noqdaa ama kii ku qaday ama waxa weeye qof aan markaa ku geyin oo waxa weeye dee maxramkaagiya inuu noqdo oon weysada kaa jegin caaisha radi allahu canha waxay tiri nebigaan weydiiyey calayhi salatu salam waxaan ku yidhi rasuulka ilaahayow miyaanu kula jihaadayn macaaga waayo waxaan u aragnaa jihaadku inuu yahay acmaal la sameeyo kuwa ugu fiican markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lakin axsana ljihaadi wa ajmalahu alxaju xaj waa camal la sameeyo oo jihaad la sameeyo camal waxa ugu wanaagsan xajka xajun mabruur xajiga lagu baarinimo sameeyo oon xumaan lagu samaynin qaalat caaisha falaa adacu kama tegayo alxaji xajka bacda id samictu hada min rasuuli llahi sala allahu alay wasalam kabacdi markaa nebiga ka maqlay dib dambe xaj ugama tegayo oo waxa weye mar walba xajkii baan la imaanaya oo waan ku dadaalaya haddaba marka gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay xajka ku dadaasho oo dhaqanka aynu soomaalineenahay la bedelo oo ah qofku markuu waayeeloobo oo gaboobo inuu xajka sugo intaad xoog leedahay ukti filah waa inaad soo xajidaa oo lagu dadaalaa inay ragguna ku dadaalaan inay dumarkooda xajka geeyaan intay xoogga leeyihiin oo dhaqaalo u haystaan oo aan gabowga la sugin ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo kamid a xajkii markay gudanayso inay tactamiru inay cumradii la timaado waa qodobka labayo tobnaad cumraduna waa waajib weeye weliba xajka markii lala gudanayo waayo ilaahay baa yihi wa atimu alcumrata walxaja lilah waatimu alxaja walcumrata lilah ilahay baa yihi xajka iyo cumradaba ilaahay u dhamaystira marka waxaa la rabaa in cumradiina lala yimaado oo ay cumradii xaj hadday soo gudanayso ay cumradiina ku darto oo waxa weye la timaado acmaashi xataa waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqday xajkii oo waxa weye xajat lwadaac ayuu wuxuu u yimid gabar la ohan jiray umu sinaan alansaariya markaasu wuxuu yihi maa manacaki maxaa kuu diiday min alxaji inaad nala xajidid qaalat waxay tihi ninkayga abu fulan waayo sababtu waxa weeye laba raaxilaanu lahayn macnaha laba neef oo waxa weeye gaadiid laga dhigto midna isagii baa ku xajiyey midna beeraha lagu waraabinayey marka wax aan fuulo ma haysan oo aan ku xajiyo markaasuu wuxuu yidhi mid wula dardaarmo wuxuu yidhi fa idaa kaana ramadaan haddii ramadaan soo galo ictami ictamiri cumrayso oo cumro la imow fa ina cumratun fii ramadaan xajatun riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin xajatun maci ay taqdi waxay gudaysaa oo la mid tahay xajatun maci xaj aniga la ila gutay oo waxa weye xajkayga ajarkii aad ka heli lahayd oo kale ayaad ka helaysaa imaam albukhaari baa werinaya kitaabu jazaa'i sayd ayuu ku werinayaa baabu xaji nisa haddaba markaa akhawaati fillah waxaa loo baahan yahay gabadha muslimada inay ku dadaasho inay xajkii la timaado inay xajkii gudato inay waxa weeye acmaasha saalixa oo arkaanta islaamka oo dhan ay la timaado oo si fiican u gudato iyadoo marka hore loo baahan yahay gabadhii doonaysa inay soo xajido inay marka hore xajkii barato oo ay cilmi u barato oo waxa weye axkaamtiisii barato oo wixii burinaya ay barato kulli aadaabtii ama waxa weye markaa ay raacdo qof garanayo diintii oo waxa weeye xajkii iyo wixii ka burinaya ka ilaalinaya oo si fiican waxa weye xajkii u marsiinaya oo ay u gudanaysa marka waa inay iska ilaalisaa inay hiyiraac iyo waxa weeye dadka keliya unbaa xajiye iska soo xaji lama rabo calaa cilmi wa basiira la rabaa wallahu aclam cibaadaadkao dhanna waa nooca insha allahu tabaaraka watacaala marka saas inay ku dadaasho ayaa la rabaa gabadha muslimada waana sii wadaynaa oo waxa weeye dersiga qayb badan baa kasii dhiman wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafuruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin